maanta ay yihiin caqabada ugu weyn soomaaliya sababta waxaan uleeyahay waxaa weeye maamul goboleedyada qolo walba maamul inta samaysata waxa waaye calan gooni inta la timaado oo haddana waxay yidhaahdaan oo imaaraadkaan la xirinaynaa iiraanan la xirinaynaa waxaa suuroobi mayso waxa waddanka dowladda ayaa ka dhisan xaqiiqdii waxyaalo u madax banaynaya ayaa jiro maamul goboleedyada iyo waxyaalo badan oo oo ka xaaraantinaynaya ayaa jiro marka dagaalkaasi soo laalaabtay waxaan umaleynayaa ade ninka la yidhahdo cabdicasiis danan markii baalki cabdishiid danan markii walkaa ka tegay xamar oo inta ka baxsada xamar uu kismaayo ka dego inta diyaarad lagu qaada la geeyey beled xaaba waa dareemi karnaa wax meesha ka jira iyo qaabka loo rabay baashii waa ina u dhacday sida ay dowladda kenya u rabtay in soomaaliya ay xabad isu rido hadda dowladdana gacanta ka laaban mayso la dhihi maayo cabdishiid danan inuu beled xaaba qabsado oo baalki ceelwaa qabsado oo garbahaariga qabsado oo absuranta cid ka yeelaysa male waddanka dowladda ayaa ka jirta xaqiiqdiina maamul goboleedka jubbaland waxaan leenahay annaga haddii uu institutionka qaldan yahay iyo haddii uu toosan yahay in arrintaasi ay miisa wada fariistaan waa ku raacsanaysaa cid kaysa uu yidhi inay madaxweynaha iyo madaxweynaha puntland maalka jubbaland isor fadhiistaan la wada hadlo siyaasadda degan lagu wada hadlo muhiim waaye laakiin in xabad in la bilaabo xabaddu waxay ka bilaabato inaan shacabka soomaaliyeed fahamsiina ayaan u baahannahay cabdirashiidana markii intuu ka baxsaday oo inta doon ka raacay oo kismaayo tegey oo haddana kismaayo diyaaradna la tari inta looga qaaday nairobi la geeyey oo inta lasoo daaweeyey oo la keenay beled xaabo waxa ku jira meesha waa ognahay waa dareemaynaa fargelinta marka waxaa la rabaa inay fahmaan al rabaa shacabka soomaaliyeed iyo intaba waxaa waaye fargelintu dowladda kenya inagu wado waa fargelin weyn waaye oo ay ku burburinayso dhaqaalaha iyo maseerka iyo dadnimada soomaaliya marka waxaan rabaa anigu ma dowladda xaggeeda iyo dowladdana waxaa waaye xaq bay u leedahay meel walba inay ciidan geyso hadday tahay somaliland iyo hadday tahay puntland iyo hadday tahay jubbaland intaba waxaa waaye waa mandateka dowladda ayaa sheegaya marka waxaan qabaa arrintaasi waxba yaa lagu lalaaban dowladdana waxaa waaye xaq bay u leedahay marka waxaan rabaa saaxiibtiya inaan u sheego siyaasaddana dowladda ayadaa iishuuga iyadaa qaadanaysa hadday ahaan lahayd dhinaca amniga hadday ahaan lahayd inay waddan siyaasadda ay jaangoon siyaasadda la yihahdaa inay waddan ay dhexdhexaad ka ahaato inay waddan taageerto waa wax u banaan dowladda waaye waa xaq ayadan u leedahay marka dowladda kenya anigu waxaan qabaa inay fargelin xoog leh ku hayso soomaaliya